munaasabad lagu maamuusayo labiyo afartan guuradii ka soo wareegtay markii la qoray afka soomaaliga ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha dowladda federaalka iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda ayaa loogu hadlay qiimaha afka soomaaliga iyo sida loogu baahan yahay in loo horumariyo waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay siyayaha wasaaradda hiddaha iyo tacliinta sare ducaale aadan oo sheegay muhiimadda ay leedahay in lagu dadaalo dib u dhiska xarumihii qaranka ee suugaanta lagu curin jiray sida akademiyadii dhaqanka maktabadii iyo madxafkii qaranka oo dhammaantood iminka burbursan xarumaha ay qaranku leeyahay ee keena in la curiyo suugaanta aad bay u dayacan yihiin una rafaadsan yihiin maanta tiyaatarkii qaranka maktabadda ummadda akaademiyadii dhaqanka madxafka exor oo ah meeshii dhalaysay falka intuba waxay ku hareeraysan yihiin madaxtooyada ammaankooduna waa sugan yahay waana xarumo si fudud oo aan dhib badnayn loona dayactiri karo loogana shaqaysiin karo sidoo kale sihayaha wasaaradda warfaafinta mustaf dhuxulow ayaa ku dheeraaday marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray af soomaaliga waxaana uu mahadcelin u soo jeediyey madaxweynaha jabuuti iyo maamulka dowlad deegaanka etoobiya oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo xil weyn iska saaray soo noolaynta af soomaaliga waxaana uu xusay in dowladda federaalka looga fadhiyo inay af soomaaliga gaarsiiso carruurta ku dhaqan qurbaha luuqadda waxay naga rabtaa inaan gaarsiino soomaalida qurbaha joogto oo waddan walba la gaarsiiyo waxaan ognahay in dowladda ingiriiska siiba dowladaha hoose inay isticmaalaan luuqadda soomaaliga oo warqadahooda rasmiga ay ku qoraan afka soomaalida siiba goobaha ay soomaalidu kubadan yihiin ha noqoto isbitaalada u k qaarkood iyo dhammaan goobaha dowladaha hoose xaafadaha
mas-uuliyiintii goobta lagu maamuusayey labiyo afartan guuradii ka soo wareegtay qorista afka soomaaliga ka hadashay ayaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari waxaana uu carabka ku adkeeyey in marka laga hadlayo af soomaaliga loo baahan yahay in tixgelin weyn la siiyo lahjadaha ay soomaalidu leedahay sida mayga jiidada afbaraawaha iyo wixii la halmaalaa soomaaliga marka la yidhaahdo midna waa mid agaasiman oo iskuulaad wax lagu barto oo dhammaan standardization wax yidhahdo waa mid agaasiman tacliinta agaasiman lagu barto waa midka haddaan ku hadlayo hase yeeshee waxaa caalamka oo dhan u ixtiraamaa oo aad u tixgeliyaa lahjadaha oo mid kastaba waxay leedahay lahjado lahjado waa in la ixtiraafaa marada qaarkood waxaad warkana soomaaliya ma aha maya meeqa ah soomaaliya lagu hadlaa lahjadaas hare meeqa lahjadood tahay waxaa jira afbaraal yani luqada lahjadaba afjiida afmaaya dhammaan dowladka la faday in marka kubakon kan la qaso madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gabagabadii munaasabada soo xiray ayaa amar ku bixiyey in maanta wixii ka dambeeya xafiisyada dowladda aan looga shaqayn karin waxaan af soomaali ahayn laga bilaabo maanta kow iyo labaatanka janwari laba kun iyo shan iyo toban waxaa mamnuuca xafiisyada dowladda luqada soomaaliga luqad aan ahayn ama farka soomaaliga qaran ahayn haddii aanay maa xafiisyada dowladda iyo hay-adaha dowladda dhammaan xiriirkooda iyo muxuu ahaaye wada shaqayntooda in ay ku salaysnaato afka soomaaliga oo keliya haddii aanay xiriirkaasi xiriir dibadda u baxayo oo maxaan kora caasa ama dowlado kale ama shisheeye dibadeed lagula macaamilaya aanu ahayn sida baryahan dambe marar badan meelo badan ka muuqatay in xafiisyada dowladda dhexdeeda xataa marka qaarkood aad arkayso in luqad ajnabi ah lagu sameeyo muxuu ahaay xiriirkii iyo isgaarsiintii iyo wixii laga hadlayay in looga hadlo marka taasi waxaan rabnaa inay harto oo maxaan kora xafiisyada dowladda hay-adaha dowladda ay leedahay dhammaan luqadda lagu wada hadlayo oo warqadaha rasmiga ah lagu kala gudbinayo waa luqada soomaaliga haddii aan la yidhaaho waa markii ugu horreysay muddo afar iyo labaatan sana ah ee magaalada muqdisho lagu qabto munaasabad lagu xusayo qorista afka soomaaliga xasan kaafi qoyste v o a muqdisho